Dhalinyarada ku nool magaalada Jowil ee gobolka Hiiraan ayaa xilligani la daalaa-dhacaya shaqo la'aan baahsan oo soo food saartay inaysan haysan garoomo kubadda cagta ah oo ay isku madadaaliyaan. Dhalinyaradan oo u badan kuwo wax bartay ayaa shaqo ku waayay cilmigii ay ka barteen jaamacadaha iyo iskuulada, taasoo horseeday in ay goobaha shaaha isku madadaaliyaan si aysan u tahriibin. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada Jowil ee gobolka Hiiraan Liibaan Cabdulaahi Cumar oo ka warbixiyay shaqo la'aanta dhalinyarada haysata ayaa ku baaqay in dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo si aysan u tahriibin.
Walahi duruufo badan way jiraan dhanka kale shaqada kale marka laga hadlo maaragtay shaqooyinka markii la yiraahdo kaleeto dhalinyaradu ma haystaan waxaan ogsoonahay dhalinyaradu inay yihiin beyska ama meesha ugu muhiimsan marka maaragtay laga hadlayo dibdhiska wadanka waxaad moodaa marka in dhalinyaradii ay gaab ku jiraan oo shaqooyin fara badan aysan hayn wax shaqo ay haystaan maaragtay aysan jirin marka taasna ayadana waa baahi baahi kale oo aad u weyn oo dhalinyarada haysata marka way jiraan baahiyahu laakiin way sii kala badan yihiin maaragtay waxay sii kala leeyihiin noocyo kala duwan ay kala leeyihiin waxaan uga baaqi lahaa inay dhalinyarada ku nool degmada Jowil ee maaragtay ilgooniya kusoo fiiriyaan mar uuna ay maaragtay inay fangareeyaan ay waqtigooda maaragtay ina siiyaan waxaan rajaynaynaa in maaragtay codsi kastoo annaga aan dirsano inay inay maaragtay naga caawiyaan dhinacyo kala duwan inay naga caawiyaan sida garoomada kaleeto shaqa abuurka sboortiskii inay dhan walba ay ka qayb qaataan ama inay garoomo noo dhisaan ama inay koonsidii iyo waxaasoo dhan ama agabkii tiimka uu ku tababaran lahaa inay inaan maaragtay ka helno ayaan rajaynayna hadduu ilaa yiraahdo wallaahi intii karaamkeenna ah iyo intaan awoodno maaragtay dhalinyarada u qabanaa inaan maaragtay mar walba aan u qabanno wax walba annagu aan awoodno sida inaan maaragtay ku tirtirgelino inay degmadan ay ka shaqeeyaan inay bilicdeeda soo celiyaan oo kaleeto inaan mararka qaar geeda abuuran oo kaleeto oo maaragtay aan ognahay muhiimadda ay leedahay in dhirta la tallaalo ama dhiraynta oo kaleeto marka maamulka marka la yirahdana aadan maaragtay isku xirannahay oo waqti gooniyahan qaadanaa sidii aan u taageeri lahayn dhallinyaradan iyo mar walba wax walba oo ka jira inaan qabsana kumanaan dhalinyaro ah oo ka baxay jaamacadaha kala duwan ee dalka ku yaala ayaan cilmigii ay barteen wax shaqaa ku helin lana daalaa dhacaya shaqo la'aanta waddanka ka jirta